horta kenya waxay ayada hadda strong positionkeeda ay mar walba fiirsanaysaa yacni meesha ay kaiskeedu ku xoog badan yahay fiirinaysaa maxkamad horta waxaa la geeyaa wixii khilaaf ka dhasho oo khilaafkaasuna dee siyaabo kastana ku dhasho ama mid naajuraala horey u jiray ha ahaado ama xaalad aan laga wada hadlinba ha ahaato oo crashes ama borders oo kale ha ahaato wax kas laakiin kenya waxay leedahay meeshan agreement baa jiray marka it shouldn't be the caseko dhan ba inuu maxkamad taga ma ahayn waana waa waana waana mawqif runtii adag oo casekaas sidii loo ciladayn lahaa iyo wuxuu yahay waa wax kale laakiin kenya hadda positionkeedu waa wa waa very strong waxa weye waxay leedahay case heshiis baa jiray marka haddii heshiis jira maxaa maxkamadda loo imaanaya intaan heshiiska usoo noqon haddii maxkamadda caiska qola ay u gudbiso qoladii kalena ay ku doodeyso sida hadda kenya ay ku doodeyso ah in heshiis lagu dhameeyo muxuu yahay maxkamaddu tallaabada ay qaadanayso ee dhinaca sharciga ah waxa weeye horta dhinacyadu waa sida garta soomaalida oo kale oo yani horta maxkamaduhu kama tagana sida inu inagu daily liveska dadku u xalisto problemskiisa waxa weeye waa in marka hore la helaa qoorkeenasho labada dhinac hal dhinac baa marka hore case xarayn kara marka dawladaha waxaa laga filayaa inay ixtiraamaan marka waa hay-ad weyn oo dawliyaha oo yani problemka dunidana qeybkaa inay xaliso marka in la ixtiraam diro badanaaba lama jecla marka in loo qeerge lo la qoorgeysto waa waa filashada dawladaha laga filanayo laakiin haddii marka dhinac intuu meeshii tegay ka muujiyey procedureka sida u socdo inuusan ku qanacsanayn markaas maxkamaddu waa su-aal inay keiska sii wadi kadha ina lakin hadda kenya ma oran waa baxaynaa iyadoo doodeedu waxa waaye waa waa casekanu si kalaa lagu xalinayaaye sidaan ma ahan doodeeda af preliminary rejection wax la yidhaha keentay yacni doodii afurashada ahayd oo u horreysay wey wax ay keentay laakiin weli lama ogeey kenya mowqifkeeda dhabtaa wuxuu noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee dalka kenya waxa uu diiday in dacwadan lagu xaliyo maxkamadda i c g isagoo sababna uga dhigay in uu jiro heshiis isfahama oo la gaaray sanadkii labadii kun iyo sagaalkii xiligaasi oo ahayd xilliguu ra-iisul wasaaraha ahaa ra-iisul wasaaraha xatana xilka haya cumar cabdirashiid waxaanay sheegtay kenya in heshiiskaasi labadii kun iyo kow iyo tobanka loo gudbiyey qaramada midoobay oo uu yahay heshiis jira labada dalna ay taa ku noqdaan heshiiskaasi waa uu diiday baarlamaanka federaalk soomaaliya heshiiskaas ma noqon karaa heshiis sharciga oo ay kenya ku doodi karto maadaama baarlamaanka soomaaliya uu diiday maya maya maya absolutely right heshiis marka la gelayo dawladu gelayso waxay la mid tahay yani waxaan jeclahay termiska dadka soomaalida siday u fahmi karaan bal inaan usiiqadaas inaan ka bixiyo xayndaafka shuruucda heshiis qoys marka uu gelayo waxay qoys waa qaran qoys markuu gelaayo waa in approval ay ka helaan qofka kusoo kordhayo reerkaas ama waxa ay saxiixanayaan ama waxa ay gadanayaan waa in carraali ahaanshiyo aqbalaad waa in laga wada qayb galaa ha waa in laga wada marka baarlamaanka hadduu diiday haddee hadde sharci maahan marka maxay tahay hadda tallaabada xigtoo maxkamaddu ay qaadaysa haddii kenya ay ku doodayso heshiiskaas ha loo noqdo heshiiskana baarlamaanka soomaaliya waagaa sii jiray uu diiday maxay tahay wax tallaabada xigtaee maxkamadda laga fili karo waxaa la yaab leh hadda daily nationka waxay xustay journaalka uga afdheer kenya waxay xusteen in united nationka depositoryga heshiisyada adduunka la galo waxaa jira dad markhaatiya depository wax la yidhaaha oo haya oo marag u noqda in heshiiskaasu dhacay waana united nationka xafiiska secretary generaalka two thousand elevenkii heshiiskaas united nationka waa reject garaysa waxay tiri ma aqoonsanin mana mana deposit garaynayno markii baarlamaanka soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed ay ka buuqeen baa horta lagu diiday maogey inkastoo hadda ay leeyihiin ayaga heshiiska lakin waa been ma ma taalo heshiiskaasi u n-ka already depository kama ahan way reject gareeyeen baarlamaanka marka maxkamadda waxa u furan hadda waxay tahay dabcan out of court baa laisku dayi doonaa in in in mediation horle lagalaa dhici kadha oo maxkamadda laga dhex saaraa dhici kadha waxaa dhici kadha in in in in maxkamaddu tan kenya ay noqoto marka laba dhinac baa ishaya khasamaan soomaalidu waa geysa meeshii kenya siday u doodaysaa ma ahan dood la-aan ma ahan yani ma oran kartid kenya culeysku hadda ku socdaa weli lama oga judgmentiga ay qaadan doonto ma waxay raaci doontaa memorandumkan bay raaci doontaa ay odhan doontaa out of course kusoo xalista hore aad u heshiiseene ma waxay odhan doontaa soomaalidu dacwadii ha wadato is is very tough
marka la fiiriyo hadda waxyaabaha kenya ay ku doodeyso waxaa ka mid a ama waxyaabaha hadda la sheegay waxaa ka mid a haddii kenya ay ku guuleysato diidmada ay kayskan ama dacwadani diiday waxay la micno noqonaysaa ha leeyahay in kayskani uu gebi ahaanba xirmayo oo labada dhinac ay tahay inay ku noqdaan wada hadal yes yes absolutely waxa weeye dowla maxkamadan saan hore u sheegnay ma leh awood iyada wax ku fuliso dadka u qoor keenta hadday hadday diidaan dhinacyadana waxa weye way la kala tegayaan laakiin sida muuqato conflictigaanu is not going to end waxa weye conflictigaanu dhinac dhinac dhinac walba dhinaca kale go-aan ku qaata maaragtan kalu diidi karaa waxayna noqonaysaa resourciga meeshaas ku jiro conflict weyn oo labada dalba u horseeda inuu noqdo waxaa dhici kadha military stanby inay noqdo waxaa dhici kadha territorial integrity-ga in kenya ku dhiirato inay xoog ku qabsato maxaa yeeley ayadaa hadda ayadaa boosasha fiic adag joogta